caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha caalamka dhinac kasta oo ka tirsan waxaana dhinacyada uu saameeyey ka mid a xawaaladaha soomaalida oo marka laga soo tago socodkii dadka oo u yareeyey uu misna saameyn ku yeeshay doolarkii oo yaro kacay taasoo taabanaysa awoodda waxdirsi ee macaamiisha marna uu hingo ka geliyey qaabka ay lacagaha ay qabtaan u gaarsiin jireen xarunta dhexe kadib markii la joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa maxamed cismaan xasan oo ka mid a wakiilada taaj ee magaaladan gothenburg ayaa sharaxaya halka ay geeyaan lacagaha kaashka ah ee ay qabtaan inta badan wadamadan oo yurub lacagta waa la qaadaa waxaana lagu qaadaa si sharciya oo dowladdu ay ogoshahay maahan qaadis oo suuq madooba dowladuhu iyagaa waxay ogolaadeen markii probleem ka yimaadeen bangiyadii ayay kambaniyadii ay siiyeen ogolaanshaha man transferka waxay u ogolaadeen inay qaadaan lacagta iyagoo dariiq soomara oo tuulka inta tago oo tuulku ka kastamka uu ka saxiixayo oo sidaas ay ku qaadayaan iyadoo lacag diiwaan gashan oo hay-adda maaliyadda waddankan u diiwaan gashan ay tahay lacagta waddanka ka baxday walow uu maxamed sheegay inaanay guud ahaan dhibaato ka taagnayn dhanka sharciyadda qaadista lacagta misna wuxuu tilmaamay inay haatan caqabad farsamo ka taagan tahay sidii lacagta loo geyn lahaa xarunta dhexe ee dubai maadaama buu yidhi ay xawaaladuhu inta badan lacagaha kaash ahaan u qaadaan wadamadan intooda badan galbeedka ku yaalo ama yurub ha noqdaan ama wadamada yurubka ahoon midowga yurub ku jirin ha noqdaan ama waqooyiga america ha noqdaan wadamada reer galbeedka laisku yaraado marka laga reebo sweden lacagaha gacanta ayay ku qaadaan mahad xasan oo ah dhaqaalayahan bartay waxa loo yaqaano voratox economy ama dhaqaalaha shirkadaha ayaa eegaya in bal uu jiri karo xal macmal ah oo ugu yaraan loo adeegsan karo qaab kumeel gaar ah si aanu u go-in qulqulka guud ee lacagaha la isu dirayo koleyba waxawaa shirkaduhu waa kala duwan yihiin xalka kolley aniga aan ujeedaa ka dhaqaalayahan ahaan waxa waaye lacagaha kaashka kusoo geli jiray in dadka macaamiisha ah ay u fahmaan in lacagtii kaashku ayadoo kaashaan uma soo gelin inta badan bangi bay kasoo saarayaan inaysan bangi kasoo saarin ay lacagtii sideedii bangiga ayadoo ku jirta ay bangiga ugu wareejiyaan shirkada lacagta markaas ay ka dirsanayaan si meeshaas ay u yaraato culayskii kaashka ku aruurayay gacanta shirkadaha tiyo ay xawaaladaha sweden adeegsadaan hanaanka bankiyada oo aanay u baahnayn inay kaash diyuurad ku qaadaan misne maxamed ayaa ka waramaya sida ay arrintani u saameynayso sweden lafteeda taasoo sweden ka dhigaysa uur ku jir hooyadeed ku gowracan sweden oo keliya ayaa waxay marsiidaa banki transfer laakiin arrintani ma la arki karo sweden waxay ka noqonaysaa one percentage ka noqonaysaa dhaqaalaha meeshan mara sidaas laaligeed waxaa annagana saameeyey go-aanka ah midowda yurub iyo maraykanka iyo kanada iyo wadamada ingiriiska iyo norway lacagaha ka imaanaya waa in aan lasoo dirin wax ka badan shan boqol oo dollar wakhtiga laga gaarayo inta la furayo falaydyada beri dhoweed madaxweynaha dalkaasi maraykanka ee donald trump ayaa walow uu markii dambe ka yaro noqday sheegay inay dib u furi doonaan dhaqaalaha maraykanka iyadoo tusaale ahaan dalkan sweden oo kamid a meelaha uu ku dhuftay caabuqa corona aan weli la handaraabin oo ay ku dhowaad wax kasta oo maxalli iyo caadi u shaqaynayaan mahad xasan ayaa mar kale eegaya waxa laga yeeli karo haddii ay xanibaaduhu muddo sii jiraan iyo haddii ay jirto rajo ku aadan in isu socodka dib loo furo horta marxabad laga bixi doono waaye oo wadamadu adduunku dhaqaaluhu aad buu muhiim ugu yahay isku socodku muhiim buu aada ugu yahay marka wadamo badana olredy waxay ku dhawaaqeen xataa inay furi doonaan suuqyadoodii dhaqaalaha marka waa wax iska furmi doono laakiin inay ku xisaabtamaan ayagu laftirkoodu in waxaan ay furmi doonaan oo ay fursad maarata shaqadii aysan ka istaagin oo ay u raadiyaan xal ay shaqadii ku socodsiiyaan ilaa isku socodkii oo dib u furmaayo dhowr qof oo ka tirsan xawaaladaha oo aan la hadlay ayaa i xaqiijiyey in marka laga soo tago inay xawaaladaha qaarkood xadideen saqafka cadadka lacagaha laga dirsan karo aanu misna jirin isbeddel ku yimi khidmaddii dadka loogu diri jiray lacagaha walow doolarka yaro qaaliyoobay uu keenayo in macmiilka wax dirsanaya uu jeebkiisa ka dareemo maxamed xaaji gothenburg sweden